hirdanka jagada ra-iisul wasaaraha dalka britain ayaa weli socda kadib markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi ee xilka haya boris johnson uu ku dhawaaqay inuu jagadani banlayn doono bisha oktoobar ee sanadkan waxaana isa soo taraya xubnaha u hanqaltaagaya in ay dalkaasi hogaanka u qabtaan warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada london inooga soo diray wariyaha v o eda iyo qaarada yurub cabdixaafid cawil ismaaciil rishi sunak xogharyihii hore ee maaliyadda oo dhowaan xilkaasi iska casila ayaa qoraal uu ku reebay baraha bulshadu ku kulanto ku sheegay in dalku wajahayo caqabado waaweyn loo baahan yahay in kalsoonidii lasoo celiyo lagana shaqeeyo dib u dhiska dhaqaalaha iyo dib u midaynta dalka iyo bulshada waa hadallo ay murashaxiintu caalamka oo dhan isticmaalaan su-aasha dad badani si hoos ah isu weydiinayaan waxay tahay xisbiga talada haya ee conservatifku diyaar ma u yahay inay hogaan u doortaan nin asal ahaan kasoo jeeda hindiya haddii ay sidaasi yeelaan waxa uu noqon doonaa ra-iisul wasaarihii ugu horeeyey ee madow ee xilkan qabta dalka britain mas-uulkan oo ahaa xogayaha maaliyadda ayaa xilka iska casiray salaasadii toddobaadkan in yar kadib markii uu iscasiray xogayihii caafimaadka sachi javid kadib markii ay soo baxday fadeexadii xildhibaan magaciisa la yidhahda chris binger oo ra-iisul wasaaruhu xil u dhiibay mas-uulkan ayaa lagu eedeeyey inuu faraxumeyn u geysta wiil dhalinyaro ah taasina waxa ay ahayd bilowgii iscasilaadii boris johnson sunak ayaa sheegay inuu madax u ahaa waaxihii dowladda ee hawsha ugu culus hayay xiliyadii ugu adkaa ee dalka soo maray sida markii xanuunka covid sagaal iyo toban wadanka ka dilaacay waxaanu intaasi raaciyey in qiyamkiisu aanu ahayn wax lagu gorgortami karo wadaniyad cadaalad howlkarnimo uu leeyahay waynu ka daalay ayaanu yidhi kala qaybsanaanta reishi sunak haddaba ma ku guuleysan karaa in ay xildhibaanada xisbiga talada haya ee conservatifeka u doortaan hogaanka xisbiga maxamed ibraahim hirari oo ka faallooda arrimaha britain oo degan magaalada glasgow ee madaqada scotland ayaan su-aashaasi weydiiyey cabdixaafid ow rishi sunak waxaa taageeray xubno sumcad weyn ku leh xisbiga xilal wasiirnimona kasoo qabtay wadankan xog hadda laga ururiyey xubnaha guud ee xisbiguna kaalinta koowaad ayuu hadda kaga jiraa inta ugu tartamaysa hogaanka laakiinse ololuhu waa bilow durbo waxaa bilaabmay dhaleecaynta uga imanaysa taageerayaashii boris johnson oo iyagu ku eedaynay rishi sunak inuu ka dambeeyey kalsoonidii lagala laabtay ra-iisul wasaarihii hore wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka dalka britain waxaa soo degay dad ajanabi ah iminka qoomiyadaha laga tirada badan yahay ee dalka ku nool qaarkood waxa ay marayaan jiilkii saddexaad suurtagal ma tahay haddaba guud ahaan in mas-uul kasoo jeedo qoomiyadahaasi uu ra-iisul wasaare ka noqdo britain waa kan mar kale maxamed oo jawaabta su-aashaasi eegaya isbedel weyn ayaa ku yimid wadankan tan iyo intii ka dambeysay dagaalkii labaad ee dunida waad arkaysay oo dee saddexda wasaaradood ee dalkan ugu muhiimsan laba ka mida ayaa waxa hayay dad aan caddaan aan ahayn waa maaliyadda iyo arrimaha gudaha e haddana waxaa jira dad aaminsan fikirkii laba boqol oo sannadood ka hor uu qabay generaalkii caanka ahaa ee the duke of wellington oo ra-iisul wasaare laba goor wadankan ka soo noqday ee uu ku yidhi xero faras baan ku dhashay faras laguma noqdo oo aan dee aqbali karaynin dadka noocaasi inuu qof aan caddaan ahayni ra-iisul wasaare ka noqdo wadankan boris johnson waxa uu ku dhashay dalka maraykanka dhiig ayaanu ku leeyahay turkiga guddoomiyaha guddida arrimaha dibadda tom tugenhart oo ka mid ah xubnaha ugu firfircoon ee isha ku haya xilka ra-iisul wasaaraha waxa uu haystaa dhalasho faransiis ah dalka britain qof aan ku dhalan oo qaatay jinsiyadda wadanku waxa uu noqon karaa ra-iisul wasaare halka wadamo kale oo ku yaala yurub iyo maraykankaba ay tahay in mas-uulka doonaya xilka dalka ugu sarreeya ay tahay sharci ahaan inuu dalka ku dhashay cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london